أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين سورة القلم هذه تني سورة القلم وسورة الليراه سورة القلم سورة القلم waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah ee ku soo degay magaalada Makka al-Mukarrama xilligii uu joogay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam oo baraka alayhi qadaayaadka iyo masaa'ilka suuradan ay ka hadli doonto waxaa ka mida qisatu ana almacaasiya tuziilu annicam qisatu ana almacaasi tuziilu annicam macaasidu inay nicmooyinka ay suuliso oo qofku hadduu dembigiisu farabato oo ilaahay caasintiisu ay ku farabadato in nicamka ay suurtogal tahay ayna u badan tahayba inuu ilaahay ka wareejiyo oo nicmooyinkii maadaama uusan ku cibaadaysanaynin oo ilaahay uusan uga shukrinaynin inuu ilaahay ka qaato nicamkiisa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa makaanatu wa mansilatu nebiyillaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cinda allah mansilada iyo makaanada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa uu ku leeyahay waxay kale ka hadli doontaa قصة الوليد ابن المغيرة الكافر العنيد شيطان قريش كافر كي عنيد كاها لديه جري وليد ابن المغيرة قصة دي سينا سورة ويكاهد لدونتا بسم الله الرحمن الرحيم نون الله أعلم بمراده ولجدد لقليه إله يقان سبحانه وتعالى والقلم قلم كي أيان كدارته wamaa shayna waan ku dhaartaa shaygaasoo yasduruuna ay saadiruuna faacilka waxaan ka dhigaynaa waawdaas waxaan ku ridaynaa oo faacilka ah assaadiruun wamaa shayna waan ku dhaartaa shaygaasoo yasduruuna assaadiruuna kuwa wax qoraya waxa shayga ay qoraanna waan ku dhaartaahuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaybaha cajaa'ibta leh iyo qaybaha ilaahay makaanada iyo derajada ilaahay agtiisa ka leh oo ilaahay agtiisa ka qiimaysan ayuu ilaahay ku dhaartaa subxaanahu wa tacaala aayaddeennan ilaahay wuxuu ku dhaartay qalamka qalamkaas iyo waxyaalaha qalinka lagu qoro marka qalinkaas iyo dadka wax qoraya waxyaalaha ay dadka ay ku qoraan qalinkaas ayaa ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qalinka mansilada uu leeyahay makaanada uu leeyahay waxaa ka mid a diinta dhan ba nama soo gaarteen ilaa biwaasidati alqalam unbay nagu soo gaartay qalinka waasidadiisa qur-aanku nama soo gaareen ilaa wuxuu nagu soo gaaray biwaasidati alqalam jiilba jiilka ka dambeeya ayuu wuxuu ka dhexlayay diintii ay qoreen iyo aahaartii wanaagsanayd ee nabigeenna uu ka tegey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ee axaadiista ahayd iyo culumta sharcigoo dhan waxay nagu soo gaareen biwaasidati alqalam qalamkaasay nagu soo gaareen walidaalika qalamku sidaasuu makaano iyo mansilo weyn ilaahay agtiisa uu uga leeyahay subxaanahu wa tacaala qalinkaas marka maxaa loola jeedaa mufasiriinta qaar waxay leeyihiin qalinka waxaa loola jeedaa qalimka lagu qoro looxulmaxfuudka lagu qoray looxu maxfuudka oo maqaadiirta qalinkii lagu qoray ayaa loola jeedaa waa lagu fasiraa kaas waxaa kaloo qalimka lagu fasiraa malaa'igta katabada ah ee acmaasha bini aadamka qorta qalinka ay wax ku qoraan ayaa loola jeedaa qalinka ilaahay ku dhaartay subxaanahu watacaala kaana waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa aqlaamta qalimka bini aadamku uu wax isugu gudbiyo oo shareecada uu ku qorto oo qur'aanka lagu qoro oo wax walboo ilaahay uu raalli ka yahay lagu qoro kaasna waa lagu fasiraa qalinka ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu watacaala wamaa yasduruuna maxaa loola jeedaa marka ilaahay wuxuu ku dhaartay kuwa wax qora waxyaalaha ay qoraan wamaa yasturuunadaas waxaa lagu fasiraa malaa'igta katabada ah ee acmaasha bini aadamka qorta waxa ay qorayaan waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa ruux walba oo wax qora qoraalkiisuna uu yahay qoraal sharciya oo ilaahay uu raalli ka yahay kaana waa lagu fasiraa wamaa yasturuun culimmadu waxay qorayaan dadka cubaadda ah ee saalixiinta ah waxay qorayaan malaa'igta xafadada ah ee acmaasha bini aadamka diiwaan gelisa waxa ay qorayaan intaasoo dhanba waa lagu fasiraa wamaa yasturuun qalinkaas iyo waxyaalaha ay qoraan ayaan ku dhaartaahe maa anta adigu ma tihid nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam binicmati rabbika bisababi nicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa oo kugu weyn nicmadaas sababteeda ma tihid bimajnuunin ruux majnuunoo waalan ma tihid waa gaaladii yaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxyaalaha ay ku dhaleecaynayeen oo aflagaadadooda waxaa ka mid ahayd inay ku tilmaameen nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu majnuun yahay yacni wuxuu sheegana ay leeyihiin waxaan dhici karin waxyaalaha aan dhici karinna waxaa sheegta dadka majaaniinta ee waalan marka nabigeenna sidaasay ku aflagaadeeyeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh taasaa ilaahay ka jawaabo ilaahay wuxuu yidhi nicmada rabbigaa uu kugu shubay may fiiriyaan marka ay majnuun kugu tilmaamayaan iyo hadalladaa foosha xun maxaa yeelay nicmada waxaa loola jeedaa waa nicmatu alnubuwa waarisaala wa nicmatu alistifaa waalikhtiyaar waalijtibaac waa nicmada nebinimada risaalada doorashada ilaahay khalqigoo dhan ilaahay uu ka doortay nebiga calayhi salaatu wasalaam nicmadaas may fiiriyaan nicmadaas qofkii fiirisa hadalkaas iyo hadal u dhow yacni kuguma dhehaysa wey nebiyullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam yacni waxaa tahay makhluuqan oo dhan nabigii lagu aaminay calayhi salaatu wasalaam inuu risaalada iyo diinta uu gaarsiiyo maa anta adigu ma tihid bisababi nicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa nicmadaas sababteeda bimajnuunin ma tihid maxaa intaasoo nicama ayaa ilaahay kugu manaystay subxaanahu watacaala wa inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam la ajran ajraa kuu sugnaaday ajirkaasoo hayra mamnuunin ay hayra maqduuc mid la kala gooyo hayrkiis ah ajir aan kala go' lahayn oo iska shubmaya ayaaba ilaahay agtiisa kuu yaalla subxaanahu watacaala waxaa kaloo mamnuunka lagu fasiraa bimacnaa hayra maxsuub ajir aan xisaab lahayn wa inna laka waxaa kuu sugnaaday la ajran ajirkaasoo hayra mamnuunin ay hayra maxsuubin laka aan lagu xisaabaynin ajir aan cadad iyo xisaab lagu soo koobi karinin ayaa ilaahay agtiisa kuu yaalla wa innaka adiga nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam lacalaa khuluqin dhaqan dushiisa ayaad ku sugantaa dhaqankaasoo cadiimin ee weyn dhaqankaagu waa dhaqan weyn ilaahay agtiisa ka weyn subxaanahu watacaala akhlaaqdaada dabeecadaada karamkaaga waxyaalaha ilaahay akhlaaqda uu kugu manaystay waa khuluq cadiima ee weyn fasatubsiru waad arki doontaa nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam wa yubsiruuna kuwan mujrimiinta ah ee ku dhaleecaynaya ayaguna way arki doonaan biayi kunkiinee almaftuunu mid la fidneeyey ah bal qofka fidnadu ku dhacday oo balaayadu ku dhacday oo baadidu ku dhacday adna waad ogaan doontaa iyaguna way ogaan doonaan mujrimiintu waa marka ay dhintaan markay ilaahay la kulmaan subxaanahu watacaala markii xaqaa'iqa qiyaamaha ay arkaan markaasay ogaan doonaan qofka la fidneeyey waa kuma qofka la fidneeyey oo baadida ku jira oo fidnada iyo jahwareerka ku dhacay waa kuma markaasaad ogaan doontaa iyaguna ay ogaan doonaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam marka waxaan icraabnay biayikum ba'da ku jirta zaa'ido almaftuunna waxaanu icraabnay ismafcuul sidiisaan u macnaynay sidii ismafcuulka ayaan u macnaynay fasetubsiru waad arki doontaa wayubsiruuna iyaguna way arki doonaan mujrimiintu biayikum kiineeba almaftuunu mid la fidneeyey ah yaa waayo qofka fidnada ku dhacday inay iyaga yihiin dadka maftuuniinta ah ee majaaniinta ah ee baadiyeysanoo lunsan way ogaan doonaan xaqaa'iqa markay arkaan waxaa kaloo bannaan biayikum ba'da sideeda inaan u icraabno zaa'ida aanan ka dhigin haddii ba'da asliye aanu ka dhigno almaftuunu markaas waxaan ku khasbannahay inaan nidhaaho waa mafcuul jaa'a calaa macna almasder waa ismafcuul ku yimid macnihii masderka maxaa yeeley masaadirta qaybo ka mida waxaa jira ku yimaada wasanka mafcuul mafcuul wasanka ku yimaada sida maysuur oo loola jeedo bimacna alyusri macsuur oo loola jeedo bimacna alcusri maftuun oo loola jeedo bimacna alfitna haddaan masder macnayno wayubsiruuna iyaguna way ogaan doonaan biayikum kiineba almaftuunu fidnadu ay ku suganta markaa saasaan leenahay masderaan macnayn ba'dana waxaan ka dhignay asliya wayubsiruuna way ogaan doonaan biayikum kiineeba almaftuunu fidnadu ay ku suganta bal qofka fidnada iyo baadidu ay ku sugan tahay xaqaa'iqa qiyaamaha marka u caddaado ayay mujrimiintu ay ogaan doonaan ina rabbaka rabbigaa nabiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam huwa rabbigaa aclamu isagaa ku cilmi leh biman ruux isagaa ku cilmi leh ruuxaasoo dalla ka lumay can sabiilihi ilaahay jidkiisa ka lumay wa huwa rabbigaana aclamu isagaa ku cilmi leh bilmuhtadiina inta hanuunsanna isagaa ku cilmi leh oo rabbi og subxaanahu wa tacaala marka inaad hanuunsan tahay rasuulka ilaahay doortay aad tahay ilaaha kuu og iyagu ha inkiraan hadday doonaan iyagu hadday doonaan ha inkiraan yacni waxaa kugu filan shahaadada iyo markhaati kaca ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaati kaca ilaahaya kugu filan maxaa yeelay mar walbaba miqyaaska iyo miisaanku waa cilmiga ilaahay qofka hadduu ilaahay agtiisa ku yahay qof ilaahay uu doortay qof wanaagsanoo ilaahay uu raalli ka noqday makhluuqa iyo bini aadamka oo dhan hadday dhaleeceeyaan waxba kama dhibayso taas marka iyagana rabbiyaa ku og inay mujrimiin iyo shayaadiin iyo kaafiriin iyo munaafiqiin ay yihiin adigana rabbiyaa ku og in aad tahay rasuul ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala ina rabbaka rabbigaa huwa aclamu isagaa ku cilmile biman ruux ruuxaasoo dalla can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa rabbi aclamu wuxuu ku cilmi leeyahay bilmuhtadiin inta hanuunsanna ilaahay isagaa og oo yaqaana falaa tudicha adeecin nabiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam almukadibiina kuwa xaqa beeniyey adigana ku beeniyey kuwaasa adeecin maxaa yeelay dhaleecaynta ay ku dhaleecaynayaan waxay ula jeedaan in xoogaa bal aad soo dabacdo ayay doonayaan laakiin weligaa ha adeecin baadilka ay ku sheegayaan mar walbaba wadduu waxayba jeclaysteen mujrimiintu low tudhinu haddaad jilci lahayd oo diintaada aad ku jilacsanaan lahayd oo diintaada aadan ku adadkaan lahayn saasay jeclaan lahaayeen oo fa yudhinuuna iyaguna ay jilcaan markaas maxaa yeelay waxay dhihi jireen maadaama adiga mowqif aad taagan tahay oo aadanna raacaynin innaguna mowqif kale aan taagannahay oo adigii aanan ku raacaynin meel dhexdhexaada aan isugu nimaadno oo yacni fii bacdi alacwaam sanooyinka qaarkood ilaahyaasheenna nala caabud sanooyinka qaarna ilaahaaga aan kula caabudno foolxumadaasay ku dhaqaaqi jireen oo ay sheegi jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wadduu mujrimiintu waxay jeclaysteen low tudhinu haddaad jilacsanaan lahayd nabiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam inaad diintaada iyo mawaaqifta aad taagan tahay iyo mowqifka xaqa ah ee ilaahay raalli uu kaaga yaho taagan tahay xoogaa inaad ka soo dabacdo ayay jeclaan lahaayeen fa yudhinuuna iyaguna ay jilcaan ay soo dabcaan iyaguna marka taas waxaa laga fahmi maadaama iyagu ay rabaan inay baadilkoodii xoogaa ka soo dabcaan waxaad dareemi inay jilceen iyagu inay jilceen oo xaqii uu gilgilayaa dareemi iyagiiyaa dhahaya aan meel isugu nimaadno iyagaa marka ruxan oo gilgilan oo zalzala ay ku dhacday walaa tudichaa adeecin kulla xallaafin mid dhaarasho badan kulligiis ha adeecin xallaafkaasoo mahiinin ee ihaanaysan cinda allaahi wa cinda ahli اlxaq ilaahay agtiisa ruux ihaana iyo dulli ku dhacay dadka ahlulxaq ah ee mu'miniinta agtoodana ay u yaqaanaan qof dulloobay kaasa addeecin waa gaalkii waliid ibnu lmuqiira waliid ibnu lmuqiira kaasa addeecin wey gaalkan sifaad fara badan iyo tilmaamo fara badan ilaa sagaal tilmaamood oo kulli tilmaamo wada ceebtiisa ah ayaa ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala tilmaanta hore waxaa weeye waa inuu xallaaf yahay kahiiru lqasam waalxalif billaahi kadiban in dhaartiisa dhaarbeenaadka uu ku badan yahay wallaahi wallaahi maxaa yeelay ilaahay haybadiisii iyo cadamadiisii iyo jalaalada ilaahay waxba kama yaqaano marka mar walbaba dhaar beenuhu isku jiida dhaar beena ayuu isku jiidaa mar walbaba waa sifo xun oo ilaahay gaalkaas uu ku tilmaamay qofka muuminkana la doonaayo mar walbaba inuu iska ilaaliyo sifadaas walidaalika imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu dhihi jiray maa xalaftu billaahi saadiqan walaa kaadiban anoo run sheegaya iyo anoo been sheegayaba ilaahay kuma aanan dhaaran midna al magaca ilaahay qofka uu agtiisa uu ka weyn yahay uu iska ilaaliyaa magaca ilaahay inuu fududaysto oo mar walbaba uu wallaahi wallaahi uu iska yidhaaho walaa tudichaa adeecin kulla xallaafin mid dhaarasho badan kahiiru اlqasami wاlxalifi billaahi kadiban dhan weligii ugu dhaaranaya ilaahay oo ah mutasaahil ومتهاون بعظمة الله iska fududaysanaya cadamada ilaahay subxaanaه وataعaalى kaasoo haddana sifada labaad mahiinin mid la ihaanaystay ah mahiinin cinda اllahi wa cinda ahli الxaq ilahay agtiisa qofka hadduu ka duloobo maxaa u yaala wasni iyo qiima hadduusan ku lahayn ilahay agtiisa waxba uma yaalaan sifada saddexaad kaasoo hamaasin ee ceebayn badan ceebayn badan oo dadka mu'miniinta aysan ka fakanaynin afkiisa aan laga fakanaynin carabkiisa aan laga fakanaynin waa sifo foolxun oo gaalka ilaahay uu ku tilmaamayo kufaarta qofka muuminka laga doonaayo inuu ka dhowrsado uu iskala weynaado sifadaas foosha xun waa qofku markuu caado ka dhigto inuu ceebaha dadka uu ku mashquulo ceebtiisiina uu halmaansan yahay inta ceebaha isagu uu leeyahay uu halmaamay waxaa la tusay yacni shumigiisa iyo xumaatadiisa isagoo ilaahay agtiisa ku darajo dhacay ayaa waxaa lagu mashquuliyey ceebaha bini aadamka tiisiina waa la halmaansiiyey waa gaalada sifaadka ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala kaasoo hamaasin ee ceebayn badan kaasoo haddana mashaa-in socod badan binamiimin isku diraalaha la socod badan afar iyo labaatanka saac laba heshiisa ma arki karo laba qof oo heshiisa ma arki karo ilaa dhexdooda inuu fidno ka kiciyu jecelyahay fidno inuu dhexdooda ka kiciyo ayuu jecel yahay waa tilmaanta gaalada tilmaanta gaalada ilaahay uu ku tilmaamayo qofka muuminka laga doonayo inuu iska ilaaliyo inuu iska ilaaliyo kaasoo haddana mannaacin diidid badan lil khayri khayrka diidid badan xaq looma sheegi karo wax khayra lama maqashiin karo wax ilaahay uu raalli ka yahay looma sheegi karo wuu ka soo horjeestaa kaasoo muctadin xadgudbay kahiir اlictidaa calى اllahi wa calىa rasuulihi salى اllahu alayh wasalam xadgudubkiisa uu badan yaho ilahay waa ku xadgudbaa meelu uga dhacaa rasuulka meelu uga dhacaa salى اllahu wasalam baraka alayh waa mid xadgudbay kaasoo ahiimin ee dembi badan kahiir اlإثmi wاlmacaasi wاdunuub macaasidiisa iyo dunuubtiisu ay fara badan yihiin kaasoo cutullin macangaga macangag wey waa madax adag yahay waa kibir badan yahay laa yanqaadu walaa yastaslimu lilxaq xaqa uma hoggaansamo macangagnimadiisa darteed boqol aayadood haddii lagu dul akhriyo iyadoon lagu dul akhrinuu la mid yahay oon waxba loo sheegin waa macangag wey kaasoo haddana bacda daalika almadkuur tilmaamaha la soo sheegay ka bacdi haddana zaniimin kolon ah intaas waxaa dheeraad ka ah waa zaniim colonel zaniimka zanaamada waxaa la yidhaha luqada afka carabiga waxaa lagu yidhaha neefkan markuu dhegta hoostiisa oo kale uu ku leeyahay meesha yaroo ka laalaada oo ziyaadada ku ah neefka ama qoorta uu ku leeyahay meel yaroo laalaada colon soo lama yidhaha colon kaas af carabiga waxaa lagu yidhaha zanaamana waa la yidhaha wasfi ahaanna waxaa la yidhaha zaniim ereyga waxaa la yidhaha zanaama colon shaksiga yacnina waxaa lagu yidhaha lagu tilmaamayo zaniim faciila lagu tilmaama zaniim nin kolan leh yacni maxaa loola jeedaa ninkan kaafirka ah ee gaalka ah tilmaamaha ilaahay uu ka bixinayo ulajeedada waxaa weeye neefka sida kolantaasi ay jirkiisa ziyaado ugu tahay oo xibnihiisaba ay ziyaado ku tahay neefka ayaa isaguna heer qoraysh wuxuu ku yahay zaa'id kama dhalan wey waa wacl waa zaa'id cala alquraysh heer qoraysh isaguna ziyaaduu ku yahay qof ilaahay sidaas uu u tilmaamay ninkaasaa ka jira oo adduunyada lagu fadeexeeyey fadaaxadii aakhirana way u dhimantay walidaalika culimmada siyarka waxay yidhaahaan qur'aankan ilaa gaalada waa lagu dul akhrinayay markii markuu qur-aanku soo dego markii lagu dul akhriyey ninkii gaalka ahaa oo saafteen tilmaamahan wuxuu yidhi tilmaamaha kale waaba isku ogahaye laakiin zaniimkan oo inaanan qabiilkanba u dhalanba oo xaaraan aan ku dhashay oo wacalnimo aan ku dhashay iskuma ogeyne see arrintani tahay yuu yidhi hooyadiisuu u tegey markaasuu seefta ula baxay uu yidhi qoortan kaa goyna ama meeshaad iga shee iga keentay sheeguu ku yidhi meeshaad iga keentay maxaa yeelay wuxuu yidhi maxamed been ma sheego maxamed been ma sheego been kuma aanan jarribin sheeg meesha adiga keentay markaasi u sheegtay waxay tidhi nin raaci ahoo qowsaar ahaa ayaa anigoo ari ilaalinaya igu dhacay saasaadna ku uur gashay tiri ee odogan lagu nisbaynayo kumaba dhalinba kuma dhalin markaasuu ka tegey waayu yidhi uu ka tegey kaasoo zaniimin kolan ku ah qoyskiisa iyo qabiilkiisa kolanka laalaada ah oon u dhalanba sagaalkaas tilmaamood ayaa ilaahay ku tilmaamoo ceebaha faraha badana dhammaantoodna laga doonayo qofka muuminka ah inuu ka fogaado waa xallaaf mahiin hamaaz mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayr muctadin afiim cutullin iyo zaniim oo ereyga sagaalada sagaalkaasaa ilahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala an kaana daa maalin wa baniina an kaana xaggee cillo uga dhigaynaa waxaan cillo uga dhigaynaa cutullin dhowr meelood way bannaan tahay inaan cillo uga dhigno cutullin waa macangeg oo maxaa macangeg uu leeyahay an kaana liajli an kaana inuu ahaaday darteeduu macangeg u yahay oo xaqa uu la qaadan waayo daa maalin wa baniina maal iyo carruur mid u saaxiiba uu ahaaday darteed maalkii iyo carruurtii la rabay inuu ilaahay uga shukriyo kibiray u siyaadiyeen ee qabweyni marka taasaa macangega u kordhisay inuu macangeg noqdo waxaa kalifay nicamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maalkii iyo carruurtaa ilaahay ugu deeqay ayuu ku kibray marka waxaan cillo uga dhignay cutullin waxaa kaloo bannaan inaan cullo uga dhigno ficilkaas dambe soo socda qaala asaatiiru alawaliin qaaladaa inaan cillo uga dhigno maxaan leenahay markaas an kaana liajli an kaana inuu ahaaday darteed daa maalin wa baniina maal iyo carruur mid u saaxiiba inuu ahaaday darteed idaa wakhtigii tutlaa calayhi kaafirkaas aayaatunaa aayadaheenna markii lagu dul akhriyo ayuu qaala yidhaah inuu xoolo leeyahay oo carruur uu leeyahay darteeduu qaala wuxuu u yidhaah asaatiiru alawaliin hiya aayadaha laygu dul akhriyey asaatiiru alawaliina ummadihii hore beenihii iyo khuraafaadkii laga qoray wey oo laga sadareeyey dadkii hore xikaayaadkii iyo beentii laga qoray wey saasuu yidhaa oo maxaa saa ku kallifaya an kaana daa maalin wabaniin marka kelimadan fooshaxun waxaa ka keenay kibirka hantidii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ayuu ku kibray oo uu ku qooqay sanasimuhu waan sumadayn doonaa ninkaas gaalka ah sumad iyo calaamadan u yeeli doonaa cala alkhurduumi sanka ayaan sumad iyo calaamad uga yeeli doonaa sankaasaan ka calaamayn doonaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka sanasimuhu cala alkhurduumkan laba tafsiiraa ku jira calaamadan sanka ninkan looga dhigayo kaafirka ah ma calaamatun tadharu fi اdunyaa aw calaamatun sawfa tadharu fi اlaakhira ma calaamo adduunkan yacnii ka muuqanaysa miya mise waa calaamo aakhiro ka muuqanaysa mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waa calaamo adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku fadeexeeyey kaafirka oo dagaalkii beder uu ka qayb galay sankaa laga gooyey waa bacda nusuuli haadihi alaayaat aayadahan markay soo degeen ka bacdi ayaa dagaalkii beder uu ka qayb galay sankiiyaa kow laga siiyey waa calaamo xun oo fool xun wejigii bini aadamka oo dadka uu ku qaabili lahaa sanku hadduu ka go-an yahay waxaad u fool xun marka adduunyada lagu sumadeeyey si aad ku garataan ilaahay wuxuu yidhi waan sumaday doonaa sumadaasaan ku dhigi doonaa mufasiriinta qaarna waxay leeyihiin adduunyada sumadan ninkan laguma arkine waxaa loola jeedaa bacda albachi min alqubuur markii qubuurta dadka laga soo saaro isaga calaamad gooniyaha loo yeeli doonaa gaalkaasoo isagoo sanka ka go-an ayaa qabriga laga soo saari doonaa isaga oo mandarkaas fadiica ah iyo muuqaalkaas foosha xun isagoo dadweynihii ku dhex jira ayaa ummadda dhan ay takoori doonaan ay ogaan doonaan inuu sumadan iyo calaamadan uu leeyahay marka calaamadani waa calaama sawfa tadharu fi laakhira ama waa calaamatun daharat fi dunya ama adduunyada dhexdeeda uga daahirtayo dagaalkii beder ayaa sumadaas ilaahay subxaanahu watacaala uu sabab uga dhigay seef in sanka looga jaray sanasimuhu waan sumadi doonaa cala alkhurduumi sanka ayaan sumad uga dhigi doonaa khurduumka luqa ahaan waxaa la yidhaha bahalkan sankan maroodiga maroodiga sankiisa iyo sanka doofaarka labadaas san bisaa la yidhaha luqa ahaan khurduum waxyaalaha kale makhluuqaad kale waxaa laga cabiraa ereyga anfi luqada anfi aa lagu yidhaha af carabiga laakiin khurduum bahalkan khinsiirka ee doofaarka iyo maroodiga labadaas sankooda bisaa waxaa laga cabiraa khurduum marka waxaa weeye waa isticaara tahakumiya oo isaga lagu tahakumayo oo waxaa lagu shabihi sankii doofaarka sankiisa dulliga daliilka laga dhigayo marka isticaara tahakumiya la yidhaha waa lagu tahakumiyo waxaa laga dhigay sankiisi san doofaar oo kale inuu yahay waa sida ilaahay caradiisa ugu dhacday ninkaas carada ilaahay siday ugu dhacday innaa annagu balownaahum waan jarribnay heer mako jarribaad iyo imtixaan ayaan ku dhignay kamaa sidiiaan u jarribno balownaa asxaaba aljannati beerta asxaabteedii sidaan u jarribnay oo kale yacni dadkan ulajeeddada ilaahay uu ka leeyahay subxaanahu wa tacaala hadalkan waxaa weeye nimankan heer mako markii muddo dheer uu nabigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu diinta uu ku faafinaayey oo uu wacyi gelin waayey oo xaqii iyo diintii ay qaadan waayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isdaba dhigay dhowr sano oo abaaro ah nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuu habaaro wuxuu ku yidhi allaahumma shdud wad'ataka calayhim wajcal calayhim siniina ka siniini yuusuf ilaahu ciqaabkaaga ku adkee abaarihii xilligii nebiyullaahi yuusuf dhacay oo kale abaaro la mida ilaahu ku rid heer quraysh ilaa heer waxay gaareen caleemaha ay cunaan ilaa heer waxay gaareen lafihii ay cunaan ilaa heer waxay gaareen maqaarada ay cunaan nolol xun oo weligood aan soo marinin ayaa xilligaas soo martay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innaa annagu balownaahum waan jarribnay kufaartii maka kamaa sidiiaan u jarribnay balownaa aan u jarribnay asxaaba aljannati beerta asxaabteedii sidaan u jarribnay oo kale oo beertan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waxay ahaayeen qoys deganaan jiray dhulkan yaman marka aabbahooda wuxuu iska lahaan jiray beer weyn aabbe marka wuxuu ahaa qof saalix ah wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo sadaqana badan beertu markay u baxdo dadka masaakiinta wuxuu dhihi jiray intaad cuni kartaan ka cuna intuu soo geliyo intuusan isagu goran oo beerta uusan goosanin ayuu marka hore wuxuu dhihi jiray masaakiinta gala wixii aad ka qaadan kartaanood ka sahay qaadan kartaanna ka qaata wixii aad ka cuni kartaanna ka cuna markaas kabacdi wixii u soo hara oo asagu iska qaadan jiray saasuu ninkaas saalixa uu samayn jiray ninkii saalixa waa dhintay owlaaduu ka tegey owlaaddiia waxay ka dhaxleen beertii beertii markay owlaaddii ay dhaxleen waxay ku ballameen aabbaheen ewelba intuu noolaa ayaan ciilba ugu dhiman jirnay sadaqada faraha badan uu bixin jiray hal mir ama hal xabo annagu beerta ka sadaqayn mayna yidhaah xataa zakadii waajibka aheeday diideen bal sadaqadii yani sunnadaa iska daayey tii waajibka aheeday diideen ilaaha marka subxaanahu wa tacaala markay nicamkiisa uga shukrin waayeen oo waajibkii ilaahay ay diideen musiibadan soo socotaa ilaahay ku riday subxaanahu wa tacaala innaa annagu balownaahum gaaladii heer maka waan jarribnay kamaa sidii balownaa aan u jarribnay asxaaba aljannati beerta asxaabteeda sidaan u jarribnay oo kale id wakhtigaan jarribno aqsamuu ay dhaarteen layasrimunnahaa inay goosanayaan ay goosanayaan beerta ay ku dhaarteen musbixiina xaal ay yihiin ayagoo waa beriistay waxay ahayn subaxii aan soo kallahno masaakiintu intaysan ba hurdada ka soo toosin beerta aan ku soo kallahno aan goosanno waxa beerta miro ku yaalla oo dhan subaxii markay masaakiintu beerta dhinac ka soo galaan meel ebera ha u yimaadaan meel ebera ha u yimaadaan oon waxba lahayn saasay ku dhaarteen walxaalay sidaa ku dhaarteen laa yastafnuuna aysan xataa dhaartooda waxba ka soo reebaynin waxba kama soo reebaynoo in shaa allahu xataa ma dhihin in shaa allah mashiicadii ilaahay qalbigooda siduu u qallalay mashiicadii ilaahayna way halmaameen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fadaafa waxaa wareegay calayhaa beertoodii daa'ifun ba'sun baasaa beertii ku soo wareegsaday baaskaasoo daa'ifun ee wareegsanaya baaskaas wareegsanayo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday ayaa beertii ku soo wareegsaday walxaalaa baaskaasu beerta uu ku yimid hum ayagu kuwii wiilashii naa'imuuna ay yihiin kuwo iska hurdaaya habeenkii intay jiifeenba iyaguna go'aanay qaateen ilaahay go'aankiisuna meeluu yaallaa subxaanahu wa tacaala habeenkii iyagoo hurdaaya ayaa baas ilaahay beertii uu ku dejiyey beertii oo dhanaa ilaahay baabi'iyey subaxii hadday yimaadaan meeshu beerba waxay ku shakiyeen beer ma ahaan jirtay mise beer maba ahaynba dhul caday u yimaadeen oo bannaana markii sakadii iyo waajibkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay diideen nicamkii ilaahay ay la qaabileen macaasi iyo juxuud ay la qaabileen fa asbaxad beertii waxay ahaatay ka sariimi meel mugdiyahoo kale sariimku wuxuu ka mid yahay alfaada la yidhaaho alfaadu lmudaadda alfaada laba macnoo iskudida xambaarsan asariim yuطlaqu cala alaswad kamaa yuطlaqu cala alabyad waa ereyga jawn oo kale wey ereyga jawn madowgana waa la yidhaha cadaankana waa la marka ereyga sariim meesha mugdigaa sida habeenkii oo kale waa la yidhaha habeenka mugdigaa sariim maalinta cadna waxaa la yidhaha sariim yacni laba macnoo isku lid ah oo iska soo horjeetuu qaataa ereyga sariim laakiin hadda waxaa loola jeedaa macnihii ahaa bimacna sawaad sawaad madowgii ah fa asbaxad waxay ahaatay beertii ka sariimi meel madow oo kale wax ku yaallo geedaba uusan jirin wax midhaha ku yaalla fatanaadow way isku dhawaaqeen walaalihii wiilashii musbixiina xaalihiin kuwo waa beriistay ilaa xalay waxa beertii ku habsaday waxba kama warqabaanoo markuu baasku ku habsanayo way hurdaayeen subaxii markay isku dhawaaqeen oo yidhahdeen keena beertii soo goosanne oo maxay isugu dhawaaqeen aniqduu kallaha antani waa tafsiiriya oo waxay fasireen waxay isugu naadiyeen waxay isugu naadiyeen muxuu ahaa aniqduu kallaha calaa xarfikum beertiinna kaalayo kusoo kallaha in kuntum haddaad tihiin saarimiina kuwa beerta goosanaya warnakeena beerta soo goosanna yidhaahd ay kala ogyihiin mal maxaa beer meeshii madowa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala waa meel madow fandalaquu way soo tageen walxaal hum ayagu yatakhaafatuuna ay isku qarsanayaan warkan soo socda warkan soo socda isku qarsanayeenoo anhu sha'niye laa yadkhulannahaa beerta yuusan gelin oo yuusan gelin alyowma maantay calaykum dushiinna miskiinun ruux miskiina beerta maanta yuusan soo gelin isku qarsanayaan hoosay hadalka isugu qareen maanta hal xaba yaanan u ogolaan oo miskiina waqadow waxay ahaadeen calaa xardin diidmo oo sadaqadii ay diidaan masaakiinta ay wax u diidaan qaadiriina kuwa awooda diidmadaas ayay ahaadeen waa fii dannihim sida iyagu u malaynayaan maxay u maleeyaan inay awood u leeyihiin inay wax diidaan laakiin saaki maxay diidi karaan maxayba haystaanay qof wax haystaa wax diida laakiin iyaga siday la tahay waxay isleeyihiin wax diida oo hadow waxaan icraabnay bimacnaa hadaa bimacnaa saara qaadiriina waxaan ka dhignay khabarkeediiyo mansuuba waxay camal faleen camalkii saara oo kale waxaa kaloo bannaan khadowda inaan ka dhigno bimacnaa way ka laheen way ka laheen oo kale wakadow way ka laheen qaadiriina xaalay yihiin markaas waan xaalaynaynaa qaadiriina wakadow way soo ka laheen qaadiriina xaalay yihiin kuwo awooda calaa xardin diidme iyagoo awooday soo ka laheenoo bimacnaa fii dannihim say u malaynayaan waxay u maleeyaan inay wax diidi karaan laakiin waxba ma diidi karaanoo faaqidu shay laa yucdii qofku wuxuusan ba haysan muxuu bixiyaa mana bixin karo mana diidi karo maxaa ma haystaba ma haysta mala waqadow way soo kal laheen calaa xardin qaadiriina xaaliyihiin kuwo awooda calaa xardin diidme iyagoo awooda ay soo kal laheen fii dannihim waa sida iyagu ay u malaynayaan falamaa ra'owhaa beertii markay arkeen oo markay arkeen meel madowba wuxu inay yihiin oo inay beer ahaan jirtaba aan loo malaynin xataa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen innaa annagu ladaalluuna kuwa lunsanaan banna waxay yidhahan waa lunsannahayoo beertu beerti maahe meel kalena geey jidkii aan ka lunnay jidkii ayaan ka lunnay maxaa yeeley meeshii markay yimaadeen waa meel madow tanaa beer ahaan jirtay xataa u malayn maysid cadaabka ilaahay ku dhacay subxaana wa tacaala falammaa ra'owhaa markay arkeen beertii qaaluu waxay yidhaaheen innaa annagu ladaalluuna kuwa lunsanaan nahay oo jidkiiyaan ka lunnay oon ka habaawnay marka meel kale noo dhiga oo beertii aan raadinno bal iska dhaaf inaan lunsannahaye markay arrintii xaqiiqadii ogaadeen waxay yidhaaheen naxnu annagu maxruumuuna kuwa la hoojiyeyana war ma lunsanine hoogaa nugu dhacay balaayaa nugu dhacday oo musiibaa nooga habsatay beertii qaala awsaduhum midkoodii ugu toosnaa wuxuu yidhi wiilashii kii ugu toosnaayoo ugu roonaa oo awalba ka wacdin jiray oo ka waanin jiray oo dhihi jiray war sadaqadii masaakiinta ha ka goynina war sakada aanu bixinno war cadaabka ilaahay uusan nagu dhicin kii dhihi jiray kiiyaa wuxuu yidhi alam aqul lakum idinka idinma dhihin miya lowlaa tusabbixuuna maa tasbiixsataan oo ilaahay xustaan oo ilaahay ka baqdaan oo dikriga ilaahay daacada ilaahay badisaan war saas anugu ma idin dhihi jiray hadda ka hor war dikriga ilaahay aan badinno ilaahay aan ka baqno sadaqada aanu bixinno ma idin dhihi jiri markaasay isxasuusteenoo qaaluu waxay yidhaaheen subxaana rabbina rabbigeenna sahnaantiisiiye innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina dad daalimiina markaasay soo xasuusteen walaalkoodii wacyi jiray wacdigiisu inuu toosnaa markaasay waxay yidhaaheen ilaahow adiga ka nasahan waxaan laa'iq ku ahayne waxaan ahayn ilaa dad qalloocan oo lunsan oo daalimiin ahaan ahayn saasay yidhaaheen fa aqbala bacduhum qaarkood wuxuu soo qaabilay calaa bacdin qaarkii kale yatalaawamuuna xaalayyihiin kuwa is-eedaynaya iyaga adaa waxaa noo keena adaa waxaa noo keena waa sida dadka maangaabka ay yeelaan oo marka horena kama fiirsadaan waxa ay samaynayaan markay musiibada ay ku dhacaan markaas kabacdiay is-eedeeyaan adaa waxaa keena iyo adaa waxaa keena ximyo male iyo marka horeba taxadar qaaluu waxay yidhaaheen yaa weylanaa halaaggeenni innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay daaqiina dad qooqayaan noqon oo nicmadii ilaahay ku qooqay oo xadgudub sameeyey dibay isugu laabteenoo inay qalloocnaayeen hadday garteen waa markii musiibadu ay ku dhacday kabacdi casaa rabbunaa rabbigeen wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu ilaahay noogu bedelo khayran minhaa beertii ilaahay subxaanahu wa tacaala baaskiisa uu ku dhacay wax ka khayr badan inuu ilaahay noogu bedelo ayuu rabbi mudan yahay maxaa yeelay innaa annagu ilaa rabbinaa ilaa towbati rabbinaa rabbigeen toobadkeenkiisa ayaan raaqibuuna nahay kuwa dalbaaya annagu towbada rabbiyaan hadda raadinaynaaho inaan ilaahay u laabanno ilaahay u toobadkeenno ayaan hadda raadinaynaa marka maadaama aan toobadkeen diyaar u nahay ilaahay waxaa dhici karta ilaahay raxmaddiisa inuu nagu soo fiiriyo wax ka khayr badan ilaahay nagu bedelo maalkii naga halaagsamay oo naga baaba'ay marka qisadoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wiilashaas kadaalika sidaas ayaa alcadaabu cadaabka adduunye ahaaday qolo markii nicamka ilaahay ay ka shukrin waayaan saasuu ilaahay nicamka uga qaadaa oo baas iyo musiibo nicmadooda ilaahay ugu ridaa lidaalika waxaa weeye ina almacaasi tuziilu nnicam macaasida mar walbaba nicmooyinkay zuulisaa waa qiso iyo cibro qof walba darsi u noqonayso qof walba darsi u noqonayso kadaalika sidaas ayaa alcadaabu cadaabka adduunyo ahaaday wala cadaabuulaakhirati cadaabkii aakhiro ayaa akbaru ka weyni badan cadaabka adduunyada low kaanuu dadku hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo wax og dadku hadday wax ogaan lahaayeen kii aakhira ka daran waxan kii aakhirana wuu ka daran yahay adduunyadana qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa aan ku shukrinin saasuu ilaahay awood ugu leeyahayo waa darsi waa yacni xigmad ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadoo dhan uu u jeedinaayo marka maadaama wiilashan ay yidhaaheen waan toobad keenaynaa oo maadaama ay qireen dad qalloocanoo xun inay yihiin haddana ay rajeeyeen oo yidhaaheen waxaa dhici karta ilaahay beerta naga halaagsantay wax ka khayr badan inuu ilaahay noogu bedelo ilaahay ma ugu bedelay beertii wax ka khayr badan ilaahay ma ugu bedelay toobadoodii ma la aqbalay mise looguma bedelin mufasiriinta waa isku khilaafaan xaqiiqada ilaaha yaqaana xaqiiqada ilaaha garanaya mufasiriinta qaar waxay leeyihin waa loogu bedelay beertii wax ka khayr badan maadaama ay toobad keeneen waa loogu bedelay qaarna waxay leeyihiin ilaahay ha loo daayo maadaama uusan caddaynin nabigeennu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh inna lilmuttaqiina kuwii xumaa markii laga soo sheekeeyey dadkii toosnaa haddana inna lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday jannaati naciimi midka laysugu nicmeeyo jannooyinkiisii naciim waa faciil bimacnaa mafcuul waxyaalo laysugu nicmeeyo oo jannooyinka ilaahay uu dhex dhigay ayaa ilaahay u diyaariyey dadka muttaqiinta ah afa najcalu lmuslimiina dadka muslimiinta ma waxaanu ka yeelaynaahu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala kalmujrimiina kuwa mujrimiinahoo ilaahay caasiyoo dembaabay oo kale miyaan ka yeelaynaa maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday mujrimiintii haddaad tihiin kayfa sidee baa taxkumuuna aada xukumaysaan warsee xukunka u dhigaysaan ma qof mujrima iyo qof muumin oo caabudaa ilahay isku mid ka dhiga maxaa yeele iyagaa waxay dhihi jireen iyagoo sidaas u qalloocan oo diintiiba ka fogaaday nabigana ku taagan sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay dhihi jireen aakhire haddaan dhimannana waan ka khayr badinaynaa dadka mu'miniinta ah oo sida adduunyadaba ilaahay maalka iyo owlaadda uu noogu siiyey ayaan xaggana janno iyo khayr ugu helaynaa haddayba janno jirto haddayba jirto maxaa yeele miqyaas iyo miisaan waxay ka dhigeen adduunyada adduunyadaba dadka waxaan ahay dadka ugu hanti badan soomaha aakhirana sidoo kale naciiman ka helaynaa haddayba aakhira jirto saasay dhihi jireen ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idinku dhacay see wax u hadlaysaan see u hadlaysaan qof mujrima iyo qof caabid ah miyaa ilaahay iska mid uu ka dhigaa subxaanahu wa tacaala am lakum mise idinka waxaa idiin sugnaaday kitaabun kitaab kitaabkaasoo fiihi kitaabka dhexdiisa tadrusuuna aada akhrisaan inna lakum adinka fiihi kitaabkaas dhexdiisa lamaa shay inuu idinkugu sugnaaday aad kitaabka ka akhrisaan shaygaasoo takhayaruuna idinku aada doorataan oo bimacnaa tashtahuun oo ma waxaa jira kitaab samaawi ah ood akhriseen ood ka daraasayseen ood ka akhriseen kitaab samada ka soo degay aakhiro wax walbood jeceshihiin inaad ka helaysaan bimacnaa laa daliil caqli walaa daliil naqli oo waxaad sheeganaysaan rumaynayo jira ma laha mid caqliguna ma keenaayo daliil naqliyahoo samada ka soo degay oo tilmaamayana ma haysaan wey marka waa baadil wey waxaad ku hadlaysaan am lakum mise waxaa idiin sugnaaday kitaabun kitaabkaasoo fiihi kitaabka dhexdiisa tadrusuuna aad ka akhrisaan inna lakum idinka inuu idiin sugnaaday fiihi kitaabkaas dhexdiisa idinkugu sugnaaday lamaa shaygii shaygaasoo takhayaruuna bimacnaa tashtahuuna aada ishtaysaan oo idinku aada doorataan oo ma kitaab samaawiya waxaa jira aad ka akhriseen wax walbood doorataan inaad aakhiro helaysaan am lakum mise idinka waxaa idiin sugnaaday aymaanun bimacnaa cuhuud wa mawaafiiq ballamo miyaad leedihiin calaynaa dusheenna miyaad ballan ku leedihiin ballamadaasoo baaliqatun gaaraya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo gaaraya inna lakum idinku inaad iska leedihiinna laydinkula ballamay lamaa shaygii shaygaasoo taxkumuuna aada iska xukunsataan mise ballan aada idinka qaadnayaa jira oo wax walba ood sheegsataan in laydin oofinayo aakhiro see ku hadlaysiin yacni kitaab samaawiyana kama aadnaan akhrin annaguna ballan idinkama aanaan qaadin aakhiro inaan naciim idin siinayno marka wax caqliga bini aadamka ka fog naqligana ka fog ayaad ku hadasheen salhum bal su-aal nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ayuhum keebaa iyaga bidaalika alxukmi xukunkaa ay sheeganayaan zaciimun u kafaalo qaaday yaa u kafaalo qaaday waxaas ay sheegayaan qofka u kafaalo qaaday yuu yahay aakhiro hadday tagaan in naciim la siinaayo waxay ishtaheeyaan ay yeelanayaan ilaahay agtiisa uu khayr u yaallo yaa u kafaalo qaaday am lahum mise iyaga waxaa u sugnaaday shurakaa'u kuwa shurakaahoo oo ilaahyaal kaley caabudaan falyatuu ha la yimaadaan bishurakaa'ihim shurakadooda ay caabudayaan oo ilaahyaasha kaley sheeganayaan ha la yimaadaan in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegaya hadday yihiin marba dhinacaa wax laga tusiyey hadday wax fahmayaan mise waxaa jira ilaahyaalo kaleo oo naciim u diyaariyey ilaahyaalo kale oon rabbi ahayn subxaanahu watacaala ma waxaa jiraoo u kafaalo qaaday naciim iyo waxa ay sheeganayaan inay aakhire ay helayaan hadday sidaasu jirto may la yimaadaan ilaahyaasha wax u ballan qaaday yowma maalin xasuusta oo iska jira yukshafu la faydi doono can saaqin dhibaato weyn la faydi doono saaq asalkiisu wuxuu ahaa meeshan kubka ahee shanshada la yidhah shanshada loo yaqaan kaasaa luqa ahaan asalkiisu ahaa laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas iyo saxaabo fara badan waxay ku fasireen walmuraadu bisaaqi huna ashidda allatii tukshafu fii yowmi alqiyaama waa shiddada iyo musiibada iyo ahwaasha maalinta qiyaamaha dhacaysa yowma maalin xasuusta yukshafu la faydi doono can saaqin kurbo weyn iyo shiddo weyn dhibaato weyn la faydi doono waa ahwaal yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha wax weynaa daah laga qaadi doonaa wax weyn kurbooyin iyo shadaa'id iyo ahwaal bini aadamku hore uusan u arkin ayaa maalintaas dhici doonta waxa kurbadaa saaq maxaa looga cabir kurbada iyo ahwaal yowmi alqiyaama maxaa saaq looga cabir saaq waxa looga cabiray waxaa weeye qofku markii dhibaato weyn uu ku dhaco dhibaato weyn markuu ku dhaco oo dhib weyn adduunyada uu ku arko dadka dabeecadooda iyo caadadooda waxay tahay inay shanshada faydaan say dhibaatada uga baxsadaan u cararaan laakiin shansha faydiddii wixii ka laasimi lahaayaa hadda loola jeedaa oo ah ashiddatu waalkarbu waalahwaal shansha faydid maxaa ka dhasha oo laasima laasimkoodu waa ashiddatu waalkarbu waalahwaal laasimka hadda loola jeeda yowma maalin xasuusta yukshafu la faydi doono can saaqin kurbo weyn iyo shiddo weyn la faydi doono oo dah laga rogi doono wayudcawna dadkana loogu yeeri doono kuwii mujrimiinta ah ee salaada iyo sujuudda laga kari waayey ila sujuudi sujuudda loogu yeeri doono oo falaa yastadiicuuna aysan awoodaynin inay sujuudaan qiyaamaha inta loo yeero dadkii aan tukan jirin oon ilaahay caabudi jirin oo mujrimiinta waxaa laleeyahay bal hadda isku daya bal sujuuda sujuuday maagahayaanoo waxbay iska raadinayaan inay sujuudaan dhabarkoodu wuxuu noqonaa loox oo kale alwaax bir ama alwaax saa u taagan oo kaleu noqonaa yacni maba laabi karaanba awood uma laha awood uma laha inay laabaan khaashicatan xaal absaaruhum indhahoodu ay yihiin kuwa hoganaya oo dulaysan iyagoo indhahoodu hoganayaan oo dulaysan ayaa tarhaquhum waxaa daboolaya dillatun dulliyaa daboolaya iyagoo indhahoodu dulaysan yihiin oo indho hogan ayaa dulli uu daboolaa mujrimiintaas aan sujuudi jirin waqad xaqiiqe kaanuu waxay ahaan jireen yudcawna in loogu yeero adduunyada markay joogeen ila sujuudi sujuudaa loogu yeeri jiray walxaalaa sujuud loogu yeeri jiray hum iyagu saalimuun ay yihiin kuwa nabad galay oo caafimaad qaba iyagoo caafimaad qabaa laga waayey ilaahay u sujuuda maanta marka waxaa weeye iyagoo jecel oo xaqaa'iqii arkay inay sujuudaan jecel ayaa la karsii weynaa oo awoodda laga qaadaa maxaa yeelay maantay awood u leeyihiin inay sujuudaanba way diideen way diideen inay sujuudaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fadarnii aniga iga tag nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waman ruuxna ka tag ruuxaasoo yukadibu bihaada kan beeninaya kaasoo alxadiidi ee warka ah oo qur-aanka loola jeedo qur-aankan qofkii beeniyey iyo aniga dhexdeenna ka bax nabiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam san u gelayo anigaa oge san u ciqaabayo anigaa oge dhexdeenna ka bax waa hanjabaad weyn wey hanjabaad weyn wey hanoo dhexaynin wey sanastadrijuhum waan dhodhoweyn doonaa waan dhodhoweyn doonaa bimacnaa nusbiq calayhim innicam uma nunsiihim ashukra nicmooyin aan ku sugay aan ku shubaynaa shukrigana waan halmaansiinaynaa saasaa loola jeeda waa midda ugu daran caafimaad in lagu siiyo intaasoo hantiya lagu siiyo haddana lagu waafajin waayo inaad ku cibaadaysato nicamkanoo ilaahay aada uga shukriso lagu waafajin waayo waa musiibo waxaa kaloo macaanideeda ka mida kulamaa jadaduu macsiya kulamaa jadaduu macsiya jadadnaa lahum caafiya mar walba oo yacni ay macsiyo soo cusboonaysayaanba caafimaadaan u siyaadinaa maxaa laga wadaa istidraaj iyagaa lagu sabansaba كلما جددوا معصية جددنا لهم عافية مركز أو معصية أي سعس بونيسيان با عافمات كودا الله قدرة ولوسيك ولوسي ستر ديريا caafimaadkaa loogu sii daraa maalkaa loogu sii daraa qof saas loo galay waxaa weeye qofka sideedaba markuu ilaahay caasiyo la baraarujinaayo oo xanuun lagu ridaayo ama musiibo lagu ridaayo ama kurbo lagu ridaayo waa dareen la gelinayo oo laleeyahay soo laabo waa qof markaa la jecel yahay qof la jecel yahay laakiin haddii aad aragtid adigoo macaasi maalin walba kusii tallaabsanaya caafimaadkaagiina lagu sii siyaadinayo hal xaboo kurba ah iyo murug lagaa ilaalinayo waxaa kugu socda istidraaj istidraaji imhaal ayaa kugu socda waa khatartaas sanastadrijuhum markii hore ereygan ficilkan waxaa laga soo qaatay min adurji durji mujaradkiisii hore masderkiisii durjiyaa laga soo durji waxaa la yidhaha jaranjarada oo si tadriijiyo tartiib tartiiba loo koro qofkan jaranjaradu koraa haddana waa sii dhowaana waa sii dhowaana ilaa gurigii uu ka galo soo maaha saasuu usii soconaa ulajeedada marka maxay tahay qofkan markii yacni uu nicam lagu shubaba wuxuu ku sii koraa asna uu sii koraa macaasidii uu sii ziyaadinaa nicam markii lagu shubaba sanastadrijuhum waan sii dhodhoweyn doonaa annagana waan sabansabaynaa dhodhoweynta maxay tahay bimacnaa nuqaribuhum ila alcadaab tartiib tartiib min xayu meelaan cadaabka usii dhowaynaynaa laa yaclamuuna aysan ogeyn ma oga cadaabay usii maalin walbaba cadaabay usii dhowaanayaan iyaguna maxay is leeyihiin haddaad qalloocantihiin ilaahay xanuunu idinku ridi lahaa haddaad qalloocantihiin musiibaa laydinku ridi lahaa saas iyaguna leeyihiinoo way siran yihiin guruuraa ku dhacay wa umlii lahum waan u kaadiyaaho waan u sugaa kuwaas mujrimiinta ah ina kaydii aniga hagartaydu matiinun mid adag wayuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii aan dhibaato iyo la damco iyo cuquubad cuquubadaydu way adag tahay uu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala am amase tas'aluhum ma waxaad weydiisataa nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam nimankan xaqii ka hor yimid oo xaqii beeniyey ajran mushaar miyaad weydiisataa oo fa hum ayagu min maqramin liajli maqramin magdhow dartiis miyaa muhqaluuna loo cusleeyey oo magdhow miyaad ka rabtaa waxay xaqa la beeninayaan oo aysan ku soo raacaynin oo aysan kuu rumaynaynin ma waxaad weydiisatay dacwadan iyo diintan aan idin gaarsiinayo mushaar igu siiya miyaa tiri markaasaa waxaa ku aruuray magdhowgii magdhowgiyaa ku aruuray ku aruuray ku aruuray markaasi waxay leeyihiin waan culusnahay magdhowgii aad naga doonaysay ayaana cusleeyey saas awgeed ilaa aan magdhowgaas iska bixinno ma soo hanuunayno oo waxaan naxayirayo hanuunka noo diidan magdhowdaas inaan iska dhammaystirno oo daynaad nagu leedahay ma saasaa waxaa celinaya ma jiraan ama amase cindahum ayaga agtooda alghaybu hayb miyaa ahaaday mase waxa maqan oo haybka ahay og yihiin fa hum ayagu yaktubuuna way iska qortaan haybkaas miya mise waxa haybka ah oo haybka dhanayba maamulaanba oo waxay rabtaanay iska qortaanoo hadday ahlujanno yihiin ahlujanna iska qoranayaan hadday aakhira naciim weyse ahlu naciimaana iska qoranayaan mayagaa qeybka gacanta ku hayo wax iska qorqoranaya fasbir iska sabir nabiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam lixukmi rabbika xukunka rabbigaa xukunkiisa u sabaroo ilaahaa idinkala xukumi doona adigana naciimka iyo ridaha iyo raxmadda ilaahay uu kuu diyaariyey ayuu ilaahay kugu xukumi doonaa iyagana ilaahay wuxuu ku xukumi doonaa ihaano iyo caro iyo cadaab ayaa ilaahay ku xukumi doonaa iska sabar xukunkaasaa soo socda walaa takun ha ahaanin nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam ka saaxibi alxuuti malaygii weynaa saaxiibkiisoo kale ha ahaanin waa nebiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam sabarkiyaa ka dhammaaday markuu muddo dheer uu qoomkiisa wacyi gelinayey ayuu wuxuu yidhi dadkan aan i rumaynaynin maxaanba dhexdooda u joogaa markaasuu badda aad waa ka haajiray nabigaasoo kale ha noqonina ilaahay leeyahy nabigeena sala allahu wasalam baraka caleyh maxaa yeeley waxaa weye muddo dheer markuu diinta u sheegaayey oy ka hor yimaadeen isagoon loo idmin oo ka hijiro aan la dhihinin uu ka hijrooday oo isaga baxay ha noqonin walaa takun ha ahaanin ka saaxibi alxuuti malaygii weynaa saaxiibkiisiioo kale ha noqonin waa kii nabiga qisadiisa aan soo marnay markuu badda tegey dooni uu fuulay doonidii marka ay ruxatay dadkaasna dhaqankooda waxaa doonidu marba hadday gariirto calaamo waxay leeyihiin waxaa meesha saaran addoon aabiqoo sayidkiisa ka soo dhuuntay doonidan ma gariiri lahayd markaasay qoratuur ay sameeyeen qoratuurkii mar walbaba wuxuu ku dhacaa nebiyullaahi yuunus mar kaley ku celiyaan waa ku dhacaa markii dambe intay laalaadiyeenay baddii ay ku tuureen waa nabiga qisadiisa aan soo marnay id wakti id wakti ha ahaani saaxiibulxuud oo kale naadaa uu dhawaaqay nebiyullaahi yuunus uu dhawaaqay walxaal uu dhawaaqay huwa isaga makduumun uu yahay mid la caburiyey dhibaatadii malaayigii mugdigii habeenkii calooshii malaayiguu ku jiro isagoo cabursan oo la caburiyey oo kurba darteed loo caburiyey ayuu dhawaaqay fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin saasuu malaayigii dhexdiisa uu ku dhawaaqay id wakti naadaa uu dhawaaqay walxaal uu dhawaaqay huwa nabigaasi makduumun mid la caburiyey uu yahay lowlaa an tadaarakahu nabigaas haddaysan gaari lahayn nicmatu nicma haddaysan gaari lahayn nicmadaasoo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay la nubida nabigaas waa la tuuri lahaa bilcaraa'i dhulka bannaanka ah meelaan geed lahayn oo wax asturo aan lahayn ayaa lagu tuuri lahaa walxaala meesha lagu tuuri lahaa huwa nabigaasi madmuumun mid la eedeeyey uu yahay isagoo eedaysana ah oo xagga rabbi laga eedeeyey ayaa dhul bannaan oo aan geedo lahayn lagu soo tuuri lahaa laakiin ilaahay kuma tuurinoo geeduu ilaahay u soo dhaliyey subxaanahu wa tacaala geedkaasoo ka celinaya xayawaanaadka maadaama jirkiisii muddo dheer malaayiga calooshiisa uu ku jirayoo jirkiisii uu jilcay geedkaasaa ilaahay ku difaacay subxaanahu wa tacaala marka raxmadda rabbigaa haleeshay oo gaartay ma ahaateene meeshaa bannaanka aha lagu tuuri lahaa yuri ilaahi subxaanahu wa tacaala fajtabaahu waxaase doortay nabigaas rabbuhu rabbigiisaa markii dambe doortay fajacalahu nabigaas ilaahay wuxuu ka yeelay min asaalixiina dadka wan wanaagsan oo rususha ilaahay uu jecel yahay ayaa ilaahay ku daray subxaanahu wa tacaala wa in yakaadu aladiina kuwii waxay sigaan kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay ku ridaan oy ku simbirixiyaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam biabsaarihim indhahooda inay kugu simbirixiyaan ayay qarka u saaran yihiin lamaa wakhtigiina ay indhahooda kugu simbirixiyaan samicuu dikra waanada ay maqlaan waanada qur-aankaa loola jeeda qur-aanka markaad ku dul akhrinayso ood wacyi gelinayso indhaha xoogga ay kugu fiirinayaan hadday awoodi lahaayeen inay kugu dibriyaan indhahooda way kugu dibri lahaayeen nacaybka ay kuu qabaan iyo xaasidnimada ay kuu fiirinayaan yacni nabiga cadaawada sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxay muujineen ay u qabeen kuwa mujrimiinta ah oo markuu wax akhrinayo markuu wacyi gelinayo markuu qur-aanka ku dul akhrinayo indho kulaylahay nabiga ku fiirinayeen sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xasadka ay u qabaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam wa in yakaadu aladiina kuwii waxayba sigaan kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay ku simbirixiyaanba ay ku dibriyaan biabsaarihim indhahooda ay kugu simbirixiyaan oo indhahooda ay kugu legdaan lamaa wakhtigiina indhahooda ay kugu simbirixiyaan samicuu dikra waanada ay maqlaan waa qur-aanka aad ku waaninaysid ku wacyigelinaysid markii ay dhegaystaan xoogga ay kuu fiirinayaan karaahiyada xaqasay u necb yihiin adigana ay kuu nacayaan nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wayaquuluuna waxay leeyihiin innahu nabigu sala allahu calayhi wasalam lamajnuunun waa majnuun saasay leeyihiin wamaa huwa qur'aankanuna ma aha ilaa dikrun waana maahane waanadaasoo lilcaalamiina caalamkao dhan u sugnaado caalamka dhan inuu ku hanuuno ilaahay uu ugu talagalay subxaana allah subxaana wa tacaala